بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد عشر كان وحا وكوها الله ينبانو كل كوكو مغاني حالة وآه جناسي بلا آسي وقت كان وكلا مركاين نمرنا وحا الهيا شيء نذري همرنا عمل جبال هيا أنا وحنا كتوسيسا in kanaynu akriyayna un waaqica uu imanaya mar walba marka in lagu diya in lagu talagalo baa muhiima baabu limaam laa yusalli calaa man qatala nafsa mas-uulka ummaddu kuma tukan doono qofka isdila walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana ra ina allaha kaana bikum raxiima ilaahay baa xaaraantinimeeyey qofka naftiisa dilaya hadduu qofku isdilo waxyaabaa lagu cuqubaynaya waxaa ka mid a dadka ahlulfadligaa ama qofkii sida nebiga oo kale calayhi salaatu wasalaam salaadiisu barako lahayd baa ka halkanaya asxaabtu way ku tukadeen isagun baa ku tukan sidoo kale kol haddaanu gaal ahayn uu qofku muslim yahay ama kabiira min alkabaa'ir dunuubta waaweyne kabaairtaa uu galay waa lagu tukanayaa can jaabir ibnu samura qaala wuxuu yihi marida rajulun nin baa bukooday fasiixa calayhi markaasaa loo baroorto fa jaa-a jaaruhu ilaa rasuuli اllaahi salى اllahu alayhi wasalam jaarkiisii baa nebiga u yimi faqaala lahu markaasaa nbigu jaarkiibaa nebiga ku yidhi inahu qad maat uu dhintay qaala markaa nebigu waxau uhi wamaa yudriika maxaa ku ogeysiiyey qaala ana ra'aytu anaa arkay buui qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam innahu lam yamut wuxuu nebigu ku yhi kaad sheegaysaa muu dhiman muu dhimanin qaala wuxuu uhi farajaca fasiixa calayhi haddana dib buu u noqday ninkii jaarkii baa baroorto qayliyey macnaa qoladii dul joogtay fajaءa ilىa rasuuli اllaahi salى اllahu عalayh wasalam ninkii mar labaad buu nebiga u yimid o faqaala inahu qad maat ninkii bukay wuu dhintay buuhi faqaala الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam inahu lam yamut war waxaan kulenay buuhi muu dhiman farajaca fasiixa calayhi mar saddexaad buu noqdo haddana waa laga baroortay faqaalat imra'atuhu gabadhiisii baa waxay tidhi ninkan buka macnaa gabadhiisi indaliq ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam fa akhbirhu war orod nebiga u tagoo u sheeg inuu dhintay mar afraad fa akhbirhu faqaala rajulu ninkii baa wuxu uhi allahuma alcan allaha nacdalakan waa kii buu ku sheegaya waabuna dhibaya qofka bani aadamka wixii uu karaahiyaystuu kahdaba waxunbaa ka neefi uma indalaqa rajulu ninkii baa tegey fara'aahu wuxuu arkay wuxuusu imika iska hubi marfraadka waa ka nebigu kula muu dhimanune barorta dultay fara'aahu wuu arkay qad naxara nafsahu bimishqashin macah isagoo naftiisa ku gowracay waranuu haystay waran ballaadhan warankan afka fiiqan buu isku gowracay faindalaqa ila nabiyi fa ahbarahu annahu qad maat nebigu u tago wuxu uhi ninkii anaa soo anaa huba uu dhintay faqaala nebigu wuxu uhi maa yudriik maxaa ku ogeysiyaed ku garatay qaala wuxuu uhi ra'aytuhu yanxaru nafsahu bimashaaqisha maca waxaan arkay buuhi isagoo naftiisa ku gowracay bahal weynoo uu haystayoo warana qaala anta ra'ayta ma adaa arkay bu qaala nacam qaala wuxu uhi laa usalli calayh kuma tukanay xadiidku waxau sheegay qofka isdila inaan lagu tukanaynin isdilkuna xaaraan yahay sida qofka kale inaad dishaa ay xaaraan u tahay adiguna isdisha waa xaraam marka tanina waa ku cuqubaynaya zajrin dadka loo diidayo siday gaaladu yidhahdaan qofku xaq wuxuu u leeyahy naftiisa isagaala inuu isdilo taa sharcigeennu ma qabo waa xaraam weeye waa ammaana naftu jidhka ilaahay baa leh naftana ilaahay baa leh idan markaa ammaanay kugu tahay ta dadka kale sidaanaad u dilayn unbaana taanaad u dilayn taadana u dilayn a'immada qaarkood way ku tegeenba sida cumar ibnu cabdilcasiis oo kale inaan qofka lagu tukanayn hadduu isdilo laakiin culamada islaamka mowqifkooda waynu soo sheegnay nebiguna anigun baan ku tukanaynin buuhi mooyaane ha ku tukanina mu odhana waa lagu tukanay baabu salaati calaa man qatalahu lxuduud tukashada lagu tukanayo qofka xeer ciqaabeedku dilo xuduud waa xeer ciqaabeedka macnaha xeer ciqaabeed baa la mariyey xadkii zinada xadkii rajmiga can abi barzat alaslami ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam nebigu lam yusalli calaa naaciz bni malik ninkii dhagaxa lagu dila sinaystay kuma tukanin walam yanha sala walam yanha can isalaati calayh in lagu tukadana muu diidin macnaha isagun baan ku tukana asxaabtaa ku tukaday marka taa macnaheedu waxa weeyaan qofkii waa in la arkaa gefka ku dhacay wax laga goostay oo dadka kale la siinayo taasaa waxay ka hor joogsanaysaa xumaantii dadku ku dhiiran lahaayeen صaxiix xasanu صaxiixun qaaf baa wariyey oo looga jeeda bukhaari iyo muslim duuna qowlihi walam yanha can الsalaati calayh intaas iyagu may warin saxiixayn baabun fi salaati calى الطifl ilmihii yaraa ma leeyahy salaad ee markaas sabiga ahaa can caaishata qaalat waxay tihi maata ibraahimu بن النبي صلى الله عليه وسلم والنت إنكي نبي إبراهيم ماريا القبطية يولش وهو ابن ثمانية عشر شهرا يسوى السداد يتباب الوتشري والسنة دي بربو كجيريو فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وكمته كان حسن الإسناد marka laba tafsiir bay saareenoo kumabuu tukana dee asxaabtaa ku tukaday isaguna wuxuu ku mashquulay waa kii qoraxmadoobaadku dhacay maalintii ibraahim uu dhintay dadkuna ay yidhaahdeen inankii nebiga oo dhintay daraaddeed bay la madoobaatay qoraxda marka salaadii ummadda uu tukinayay abaabulkaasu ku mashquulay baa laga yaababay qaarkood leey qayb kalena waxa ay leeyihiin kuma tukanin biljamaaca jamca lamuu tukanina jamcu intay ku tukadeen isna mar gaaruu ku tukaday labada tafsiirba way jiraan laakiin ilmaha yar waa lagu tukanayaa marka sanadii u dambeeyey ayaanu dhintay taqriiban sanadii sagaalaad meelaha sanad meelaha ugu dhowaan ama wax ka dhimayn ama wax dheer yihiin markuu mootanaa buu nebigu dhintay calayhi salaatu wasalaam xoogahan buu nebiga ka horreeyey inantiisa faadi baa ugu dambaysay carruurtoo lix biloodun bay ka dambaysay inta kalena waa kasii wada horreeyay nebiga markaa waladku haddii uu yar yahay iyo hadduu nolol kusoo dhashaba uu leeyahay salaad macnaha dembi ma laha oo laguma tukanayo la waa qalad qadiyaddu qadiya dembi maaha waa xil saaran ummadda oo waajib ku ah baabu salaati cala aljanaazati fi lmasjid waa salaadii oo lagu tuk janaasadii oo lagu tukada masjidka dhexdiisa oo inta masaajidka la soo geliyo masjidka dhexdiisa lasoo dhigo ama mixraabka ha ahaato ama meelahan kalaba daliilkeedii can caaishata qaalat waxay tihi wallaahi baan ku dhaartay maa sallaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu kuma tukanin calaa suhayl bni abi abilbaydaa asxaabigii magacaa la odhan jiray ilaa fi lmasjid buu ku tukaday can caaishata qaalat wallahi laqad salaa rasuulu llahi nebi maxamed wuxuu ku tukaday cala bnay baydaa labadii inan ee ilmo baydaa islaanta bayda la odhan jiray cadday islaanta cadday la odhan jiray dacdana waa la odhan jiray caddayna waa la odhan jiray labadii inan ay dhashay fil masjidi buu nebigu ku tukaday suhaylin waa akhiihi ninka suhayl la odhan jiray iyo walaalkii walaalkiisaana sahlina waa la yidhi safwaan baa laakiin sax ah culamaau taraajim waxay saxiix ka dhigeen in safwaan la odhan jiray safwaan ibnu baydaa wa suhayl ibnu baydaa baydaana waa hooyadood aabbahoodna wahb ibnu rabiica ayaa la odhanaya suhayl ibnu wahb ibnu rabiica iyo akhiihi sanadii sagaalaad bay dhinteen nabigu masaajidkuu soo gelaya halkaasaa lagu tukaday oo uu kaga tukaday rasuulku sala allahu calayh wasalam riwaayaanka qaarkood waxay tilmaamayaan maqaaladan iyo eraygan sida culus ay u tidhi caaisha ee dhaartu la socoto waxa ay tidhi markuu dhintay sacd bnu abi waqaas radia allahu canh waa ti aynu qasrigiisii laga soo qaaday caqiiq ku yaallo madiine la keenay waataynu soo xusnay masaajidka ayay tidhi iisoo dhiga ku tukade caaisha gurigiibay dee ku jirtaa masaajidka agtiisa marka waa laga yaabaaba culimada qaarkood waxay le inay ictikaafsanayd waxay tihi masaajidka ii keena anna aan ku tukade culimada maaragtay dee waxay tilmaamayaan inay dumarkuna ku tukan karaan se ragguba ugu tukanaya waajibka ugu horreyn raggu saaran yahay laakiin dumarku inay ku tukan karaan bay taasina muujinaysaa bay leeyihi way u diideen waxay dha masaajidka soo gelin mayno dabeetana bannaanadoodii halkii bay ku tukadeen kolkaasay daliilkan duldhigtay labadaa asxaabiye ilmo wahbi ama ilmo baydaa masaajidka dhexdiisuu kaga tukada bay tii صaxiix weeye muslim baa ku sugan yahay xadiidku can abi hurayrata qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulku waxau uhi man sallaa calىa janaazatin fi lmasjidi falaa shayءa calayhi qofka salaad ku tukada masaajidka dhexdiisa salaat ljanaaza qofka masjidka ku tukada man sallaa calىa janaazati fi lmasjid falaa shaya calayh waxba dushiisa ma ahabay sidani u taallaa laakiin xadiidku waxa uu xasan ku yahay bilafd falaa shaya lahu ajri ma leh kaasina wuu jiraa marka waa laga fiican yahay baa laga fahmaya xadiidka ajri male kol hadduu xadiidkani leeyahay inkastoo labada xadiidta aanay isku awood ahaynoo haddii la ydhaa mid ha la qaata ka horaa saxiix kana waa xasan markay istacaarubaana tarjiix loo kaco ka hore la qaadanaya haddii la jamciyana waxaa la odhanaya waa haddii ciladi jirto ama buuqimanayo ama wasakhimaydka ka daadanaysa masaajka ku dhacayso arrimo kale marka la jamcinayo baabu dafni inda cinda uluuci الshamsi wa cinda guruubiha wax ma la aasi karaa marka qoraxdu ay soo baxayso iyo markay dhacayso labadaa jeer xadiidkaa ka jawaabi waan u diiday culimada jumhuurtuna waxay u badan yihiin sidan xadiidku uu qabo ee nebigu uu sheegay bay qabaan oo wakhtiyada aaska iyo salaadaba in la diiday markay qoraxdu wakhtiyadan xadiidku cayimaya madhabu shaaficiya imaamu shaaficiya madhabtiisu waxay leeyihiin wakhtiyada waana la tukan karaa waana la aasi karaa ilaa sabab baa jirte siduu nebiguba u tukaday salaadii raatibada ahayd bacda alcasr asxaabigiina bacda subax ugu ogolaaday ee aan u diidin marka wixii sabab leh waktigan ma aha waxa la diiday waa wixii aan sabab lahayn ta jumhuurtaad mooda xagga dafniga oo kale dafnigii lan kollayba sabab unbuu lahaaye aaska can cuqbata bni caamirin qaala halaatu saacaat saddex waqti buu ihi kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed wuxuu a yanhaana an nusalliya fiihin wuxuu nebigu noo diidi jiray in aanu tukannaba salaad aw an naqbura fiihinna mawtaana ama inaanu duugno xalaalno kuwa yaga dhintay mawtaana kuwa yaga dhintay inaanu aasno saddexdaa waqti ama tukanno ayuu noo diiday waa waktigee xiina tadlucu shamsu baasiqa marka ay qoraxdu soo baxayso xiina tadlucu shamsu marka ay qoraxdu bidh soo tidhaahda baasiqatan xaalaysay sii tii soo baxaysa xataa tartafica jeer ay kor noqotoy gaadho waqtigii salaatu duxada la tukanay wa xiina yaquumu qaa'imu dahiira iyo marka uu istaago duhurkii ka istaaga waharhkii waharhku inta hore o dhan wuu soconaya sii socod iyo soo socod laakiin marka uu salka marayo cagaha uu taagan yahay ee xaggii hore uu ka soo dhammaadeen weli bixin wuxuu u egaanayaa sidii wax taagan oo kale marka ma ma taagne laakiin marka uu cagaha ku ururay qoraxdu badhtanka maraysa ee la waayo wax istaagoo kale u ka dhigan yahay qaa'im adahiira duhurkii ka istaagaa markuu istaago harhka markaa digtiisa ama figta ay taaganta xataa tamiila jeeroo ay qoraxdu badhtanka ka baydho wa xiina tadayafu shamsu lilquruub waktiga qoraxdu ay u ilato wey tadayaf ay u ilato tamiilu shamsu lilquruub markay godka qarka ku hayso حتى تغرب التيرة اللي بدأوا كما قال أما واسد أصحابي يقول حديث أو وأو كما قال من المنقول كنحوه كما عن السحب ورد نحوه يا مثله أو كما قال erayada la isticmaalo weeye marka aad ka shakisan tahay hadalkii ciddad ka warinayso waa siduu ama waa sida aan idhi ama waa siduu u yidhi haddaanay ahayn sida aan u idhi siduu u yidhi ka soo qaad marka xadiidkaasina wuxuu inoo caddeeyay waktiyadaa de waa wakti yaroo iska koobanbe iilka inaan lagu ridaynin qofka ee la yar sugayo intay baydhayso ama bidh soo odhanayso soo dheeraanayso ama libdhayso baabun idaa xadara janaa'izu rijaali wanisaai man yuqadam markay isu yimaadaan jinaasado rag iyo dumar kuweeba xagga kuweeba la horumarinaya horumarintuna waxa weeye xagga qiblada maaha xagga imaamka kuwee lasoo xigsinaya iyo salaada ilaa marka la tukanayo waxaynu naqaanay imaamka ayaa xigi jiray ragga dumarkuna way dambayn jireen halkan ma sidiidaan ise waxbaa isbedelaya waa sidii un waxaa soo xigaya uun ragga ayaa soo xigaya imaamka baabun idaa xadara markay goobjoog noqdaan janaa'izu rijaalin wa nisaa jinaasado rag iyo dumar man yuqadam yaa la horumarinaya xagga imaamka xigaya jinaasadaha day toban jinaasado yihiin shan rag iyo shan dumara shanta ragga ah la dhigayaa shanta dumarina way kusii xigaya can camaar mawla alxaarith bni nawfal annahu shahida waxa uu goobjoog u ahaa janaazata ummi kalfuum rabniha buuhi laakiin dee waa wabniha iyo inankeedii raabu ka dhiga waa iska qalad madbaci umu kalfuum iyo inankeedii umu kalfuum inantii nebigay ahayd umu kalfuum waxay ahayd dhinac kalo kolka laga eego haddana ina faadumana waxaa la odhan jiray umu kalfuum markaa tan inanka loo jeedaa umu kalfuumtii dee nebigu uu dhalay inantiisa waqti horey dhimatee waa umu kalfuum cali bna abi aalib ay u dhashay faatima bintu rasuul faatima bintu rasuul ayaa dhashay marka waa kii cumar ibnu khadaab guursadee lahaa waxaan doonayaa inaan helo sababtii iyo nasabkii nebiga labadaba inaan jamciyo oo waxaa ku guulaysanaya xidhiidhka nebiga iyo shafaacadiisa qofka hela sababa huwa nasaba marka sababtii dee musaahara naga dhexaysa laakiin nasabkiina na helaabaan rabaa waa kii guursaday markaa inan bay u dhashay cumar ibnu khadaab ba inankan u dhashay waa ina cumar buu ahaa markaa iyadoo bugtoo il daranba ayaa inankeeduna nin doora uu ahaayoo mudakara waktiga ah qabaa'il buu dhex galay oo musaalaxa iyo heshiis u galay kuwiibaa qaar ku dhagarooba inay gacanta saareen markaasaa iyadii kolkay go-duunba isagiioo la dilayna la keenay labadoodii jinaasadood ba isku xaay islaamtii iyo inankii fa jucila algulaamu mima yali limaam nin weyn mu ahayn laakiin dee nin dhexdhexaad u ah inankiibaa la ayaa la dhigay mima yali limaama imaamka xagga la soo xidhiidha fa ankartu dalik haddii aan camaar ahay waan diidayoo waxaan ku ihi war maa dee dib dhigtaan gabadha soo sokaysiisaan qiblada xigsiisaan ninka wa fi lqowmi qolada halkaa waxaa jooga ibnu cabaas wa abu saciidin alkhudriyi wa abu qataada wa abu hurayra raggii fuqahada ahaabaa tagnaa asxaabta fa qaalu waxay dhahen haadihi asunna sunnada waa sidan adeer inanow sunnada la qabso mar haddii raggaasi taagan yihiin ma hadli karayo waxay soo koobi kareeyeen dhaqankii rasuulka sala allahu calayhi wasalam maqal iyo muuqaalba marka intaasoo asxaab waxay isku raaceen sida loo tartiibinayo janaa-iska iyadoo la isku beegayo aj cajiska iyo ra'siga oo qaybta imaamku markuu ku tukanayo dumarkana waa inusaan soo socota kaga beegmaa qaarka dambe raggana qaarka hore marka labadaasaa la isku beegi doonaa saawiyadda saasaa loo saaraya jinaasadu iskuma toosne way isweyweydaarsan yihin kuwa dumarkana xagga dambe kuwa raggana xagga hore saasay isu daba yaalaan baabun ayna yaquumu limaamu min almayiti idaa sallaa calayh baabkana ka jawaabay taa aynu sheegnay ayna yaquumu limaam imaamku halkeebuu istaagayaa idaa sallaa calayhi min almayiti de maydka halkuu iska taagaya idaa sallaa calayhi markuu ku tukado ficilada noocaasee maadiga u dhigan marar badan baynu soo baraarujinnay maadi oo looga jeedo mudaaric inuu yahay idaa araada an yusalliya calayhi markuu doono inuu ku tukado ila hadduu tukadayba hadalma joogo laakiin markuu doono inuu ku tukada halkuu kaga beegaya salaad can naafic bigaari qaala wuxuu uhi kuntu fii sikati lmirbad sekadii mirbad baan joogay sekaduna dee waa iska duruqda iyo maaragtay meelahaas marka mirbadna hore aynu usoo sheegnayoo saylad baa hayd ama fagaaro bannaan oo ay isugu bandhigyada iyo carwooyinkiiyo lagu soo bandhigi jiray ama dadka shucarada iyo isugu iman jireen meel ku taalla basra iyo meel ku taalla madiina agteeda labadaba mirbad ku ahaa ma famarat waay soo waxaa soo martay janaazatu macahaa naasun kaiir janaasad baa la keenay dad badani la socdaan qaaluu waxay idhaahdeen janaazatu cabdillaahi bni cumayr ninkaa janaasadiisii wey fatabictuha waan raacay faidaa ana birajulin nin un baan ayun baan kusoo baxay idaadii fujaa'iyadahay faidaa ana birajul nin baan murh kusoo idhi murh alayhi kisaaun raqiiq wuxuu markaa huwan yahay googuu huwan yahay iska khafiifa calaa birdawniyatihi waxa uu ku taagan yahay faras yarawgiisa faras turki yarawgiisa faras yarawgiisa oo faras turki oo la taskiiriyey birdawn ayaa yaa u taskiirtii gashay birdawniyati faraskaa nooca turkiga ah ayuu saaran yahay wa calaa ra'sihi shirqatun taqiihi min ashams madaxana maruu saaray qoraxda kulaylkeedu ka saaray dhulku waa saxraa madaxa maruusaa u saaray faqultu man haada dihqaan waxaan ku idhi war haydh tuulahani waa kuma tuulada kaka madaxa maxaa la odhan jiray waa waa haydh tuule odhan jiray waa harhkii uun bay malaha haydh ka dhigaan marka ra-iisulqarya ayaa loo yaqaanaa ama guddoomiyaha ama maayir waxaa doonaysa dheh ama barasaab waa ninkan odayga ah ee calaamadaha gaarka aleh macnaha dadka acyaanta ah dharkoodii buu gashan yahay madaxda lagu yaqaano iyo culimada qaaluu waxay idhaen haadaa anas bnu malik waas xokayntii nebiga anas waa beri dambe falamaa wudicat iljanaaza kolkii janaasadii la dhigay qaama anasun fasallaa calayha intuu istaaguu ku tukaday wa ana khalfahu waa daba taagnahay laa yaxuulu baynii wa baynahu shay anigii anas waxba nooma dhexayn isku xigna faqaama cinda ra'si madaxuu kaga beegay salaada fakabara arbaca takbiiraat afar jeer buu allahu akbar yidhi lam yudil walam yusric mana dheeraynin mana dadejinin way koobkoobnaayeen waxau akhriyayay uma dahaba yaqcud wuxuu bilaabay dahaba waa min afcaali shuruuc bimacnaa sharaca yaqcud wuxuu isku dayay inuu halkeer iska fadhiisto faqaaluu waxay idhahaan yaa abaa xamsa xamse aabbihiiyo waa kunyadii anas bnu maalik ma sidaasaa almar'atu alansaariya waxay dhaha almarأaة اlansaariya hadihi اlmarأaة اlansaariya gabadh kaloo geeriyeysan baa jirta oo jinaasad gabadh ansaareed weeye tanna faqarabuuhaa way soo dhoweeyeen jinaasad gabadheed baa la keenay wa calayha nacshun أkhdar waxaa dusheeda saaran naxash cagaaran markaa dee dusha malaha dee qaybna waa lagu riday qaybna waa lagu daboolay faqaama cinda cajiizatiha qaarkeeda dambuu istaagay fasallaa calayha naxwa salaatihi cala arajul sidii ninkoo kale ugu tukaday laakiin bartu kaga beegunbaa kala duwanayd uma jalasa halkeer buu iska fadhiistay faqaala alcalaau bnu ziyaad yaa abaa xamsa ninkaasaa tiraabay dhawaaqoo wuxuu ihi abu xamsaw anas buu la hadlayaa haakada ahaakada kaana yafcalu rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu ma saasoo kale u samayn jiray anasow yusallii cala aljanaaزati calى اljanaazati janaasada masaas ugu tukan jiray ka salaatika sidan aada ugu tukanaysoo kale su-aashii baa socota yukabiru calayha arbaca ma afar jeer buu nebigu allahu akbar odhan jiray markuu dadka ku tukanayo wayaquumu cinda ra'si الrajuli wacajiizati اlmar'a oo ninkana xagga hore kaga tukan jiray iyo madaxa gabadhana xagga dambe calaamatu su-aal su-aashu markaa laba dhinac bay u socotaa salaadii nebigu ma nawcanay ahayd rag iyo dumarka sama sidan u kala duwi jiray ma afar allahu akbarood bay ahayd sida nebiyuu kala duwi jiray rag iyo dumarka labadaasay isa saar u tahay su-aashu qaala nacam markaas nacam saase qaala wuxuu ihi yaa abaa xamza su-aashaa markuu ka jawaabay la xidhiidha fiqiga janaasada ayuu doonay asxaabigii ilaa aqoon-yahan waa kii la maale wax laga macaashe eh inuu cilmi kale ka macaasho yaa abaa xamza qazawta maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed dagaaladii ma la gashay qaala nacam qazawtu macahu xunayna dagaalkii ugu adkaa qur-aanku sheegay xunaynba waan la galay wa yowma xunaynin id acjabatkum kaharatukum falam tugni cankum shay'a wadaaqat calaykum alardu bima raxubat uma wallaytu mudbiriin dagaalkaasaan kaaga warramayaa buuli fakharaja almushrikuuna mushrikiintuun baa mudhnagu soo yidhi kharaja waxay tilmaamaysaa kadiis inay ugu soo baxeen faxamaluu calayna way nagu hinjiyeen macnaha aada bay noogu soo ruqaansadeen xataa ra'aynaa ilaa aanu aragnay khaylanaa waraa'a duhuurina fardaha iyagii baanu dhabarka iyaga ku aragnay fardihii aanu filayna inay weerar noqdaan ayuunbaaba xagga dana deg deg u marayba waa lala soo kacay wa fi lqowmi rajulun yaxmilu calayna gaalada waxaa ku jiray nin yaxmilu calayna si colays nagu hayay yaxmilu calayna aada noo laynaya wey nagu dhiiranaa nagu soo qaadayo weerar fayaduqunaa wayaxdimunaa fayaduqunaa wuuna garaacay wayaxdimunaa wuuna jejabinayay nin aada noogu dhib badnaa gaalada ah oo dab kulul nagu hayay ayaa jiroo ishu wada haysay markaanu yaacayn fahasamahum ullahu gadaal baa ilaahay jabiyey iyagiina gaaladii wa jacala uu soo gaagaabiyey wa jacala wuxuu bilaabay yujaau bihi jacala bimacnaa saara alamru arrinkii wuxuu ku dambeeyey yujaau bihim in iyagii la keenay markii dambe laga xoog batay dee waa ku isdhiibay fa yubaayicuunahu cala alislaam nebiga islaamnimo la gala inay kula heshiiyeen oo kolkii hore haddii ay jabiyeen colkii ah rasuulka isna baaq dheer buuhi cabaasow dhawaa sida sucuweyshiisa markuu gadooda ugu soo noqday asxaabtuna usoo gadoodeenay soo noqdeen kilifaha loo qaaday gaaladii waa lala kacay kadibna way soo islaameen fa qaala rajulu min asxaabi nabiyi sala allahu calayhi wasalam nin asxaabtii nebiga abaa markuu dagaalku socday yidhi inna calaya nadran ilaahay nadar buu igu leeyahy in jaaa allahu birajul hadduu ilaahay ninkaa keeno alladii kaana ninkaasoo ahaa mundu lyawma maanta oo dhan yaxdimunaa midna garaacayona burburinaya maanta oo dhan ninkiina burburinaya hadduu ilaahay gacanta noo soo geliya nadar waxaan ku galay naadribana cunuqo inaan qoofta ka jari nin baa markaa nadar kaa galay oo ihi walle kaasi walle kaa kama hadho fa sakata rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebiguna mu odhan in nadar ha gelin iyo sii wad iska aamusa wajii'a birajuli ninkii unbaa mar dadkii lasoo qabtay yimid noqday فلما رأى رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قال يا رsuuل اللhi تبت إلى الله markuu نبga indhaha saaر u yimi ayuu hi ilaahay baan u toobad keenay oo u dhigantay waan dee islaamay فأمسكa رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم نبgu gacantiibuu ka hakaday ayuu ka laabtay laa يubaayiعhu isagoo aan bayco la gelayn ليفيiأ الآkخر بndره si uu kii kale nadarkiisa u oofiyo ka uga siiyo kubaduu yaro sallaxay markaa gacanta ayuu ka yaro hakiyey heshiisna muu gelin sidii ninkii la odhan jiray cabdillaahi bn abisarx nebiga maaragtay waxay ka qoraya ridoobe ma ka tegay dadkii dilka lagu xukumay sanadii sideelaad bu ahaa cusmaan binu cafaan oo qaraabo ahaayeen baa isagoo la dhukusaya keeno dul joojiya u nebiga oo ihi waa kan cabdilaahiye bayca la gal waana ninkii sida calanigaa uhi hala soo dilo waa kii markaa nebigu dee u yaro aamusay isagoo filaya nin asxaabta ka mid inuu hordhigo qoorta muddo kadib dee markay cidila hodli weyday dhegweyn markay ku noqdeen dhegweyn aada u baraarugi waayeen waa kii baacada ka qaaday laha waryaa miyaanu idinku jirin inay fahmaa ayla iyaguna lahayn omaad noo iljabis ee uu lahaa iljabiska looma ogola yes maaragta qofka ambiyada looma ogola qaala wuxu uhi fajacala rajulu ninkii wuxuu bilaabay yatasadaa lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam inuu nebiga usoo yaro baxo liya'murahu biqatlihi si uu dilkiisa u faro markaa ninkii isagoo seeftiisi tu kolba halkan geedada nebiga soo saaraayo oo ishortaagaa ninkii nadarka galay wey madilaabuu ka dhigayn amar far wuxuu markaa sugayaa far waaweyn in loogu qoro amar la siiyo la idhaha dil waa kankii aad ku nadartay wajacala haddana ninkii wuxuu bilaabay yahaabu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebigu ka haybadaysanayay an yaqtulahu inuu dilo inuu dilo nebigu uga baqday nebigii oon amrin inuu dilkiisa gacan saaro uu ka baqday uu ka haybadaystay falamaa ra'aa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu markuu arkay allaa yasnaca shay-an inaanu kani waxba samaynayn kani inaanu waxba dilayn kolkuu arkay baayacahu dee islaamkiibuu ka aqbalay faqaala rajulu ninkiibaa wuxuu yidhi yaa rasuul allahi nadrii dee rasuul allaw nadarkaygiina ilaw adiga ninkii aan dilayay nooleeyey bimacnaa nadri maada afcal oo maxaan ku sameeyaa dee nadarkiina ila kii lagu fulin lahaa oo adiga baycad faqaala markaa wuxu uhi innii anugu lam amsik canhu kamaan hakanin innii lam amsik canhu ha cafwan lam umsik canhu kamaan joojinin kamaan mar hadday lamtii mudaaricunbuu noqonaya lam umsik canhu kamaan joogsanin mundu lyawm maantoo dhan wax kale ugamaan jooji ugamaan joogsanin oo umaan gacan qaadi waayin ilaa lituufiya binadrik inaa lituufiya binadrik inaad nadarkaaga oofiso unbaa sugaya dee isna nebigu sugaya nebiguna isagu sugaya waa laysu jaakira halkaasuu dabeetana ku badbaaday nafaan ilaahay dilayn ma dhibato faqaala markaa wuxuu yihi yaa rasuul allahi alaa awmadta ilay oo maad ii iljabis maad ii ishaartid buui maad ii ishaartid oo tidhaahay dil haddaad caddayn kari weyday oo awmada wamiidku wuxuu ahaa hilaaca ama iftiinka dee iftiinkina waxuunbuu ishaaraa hilaacu iftiin buu ishaaraa faqaala nabiyu sala allahu calayh wasalam nebigu waxa uhi innahu arrinku waxau yihi laysa linabiyin an yuumid nebi uma saxaha inuu ishaaro ama iljabiyo ama sanqado sanqashada iyo suuldhabaalada iyo iljabiska iyo waa ka xaraan khaainatulacyn looma ogolaa ila si toosayna wa inuu wa ummadda u bayaamiyo u balaaqa balaaqu sameeyo mooyaane waxaa kala reeban afgarashadaa dadban looma ogolaa waa khusuusiyaadka nebiga calayhi salaatu wasalaam nebi unbuu ku khaas yeelay laakiin wixii mubaaxa dadka kale waa laga ogolyahay inay iljabinta samayn karaan khusuusiyaadka afartanka ah ee uu nebigu leeyahy bay ka mid tahy marka halkaa waxaynu ka aragnay nebigu calayhi salaatu wasalaam marka uu qofkani yidhaah waan soo islaamaya hadduu ka aqbalo unbay islaamnimadiisu hirgelaysa haddaanu ka aqbalin inaanay ansaxayn baa de halkaa ka muuqanaya bay leeyihin culimada qaarkood si kale kolka loo eego dee culimada qaarkoodna waa ka jawaabayaano arrintani berigii hore ahayda waa la nasakhayna waa leeyihi bal u fiirso sharax qaala abu haalib baa wuxuu ihi fasa'altu waxaan weydiiyey can saniici anasin fii qiyaami anas waxaan uu sameeyey markuu isdul taagay cala almar'ati ruuxa dumarka ah cinda cajiizatiha anas waxaan uu qaarka dambe gabadha isu dul taagay baan dadkii meesha joogay weydiiyey faxadauunii waxay ii sheegeen annahu arrinku waxa uu yahay oo loo kala duway inamaa kaana wuxuu ahaa liannahu lam yakun lam takun incuush berigii hore naxash baan jiri jirin jinaasad faqad unbaa la qaadi jiray fakaana alimaamu yaquumu imaamku wuxuu ahaa mid istaaga xiyaala cajiizatiha qaarkeeda dambe ku toosi jiray yasturuhaa min alqowmi isagoo ka qarinaya qolada ku tukanaysa oo berigii hore naxashka nimanka gabadho ay ku asturantay baan jiri jirinoo iyadoo sideeda gacmaha loogu sidaabaa la dhigayaa halkaa marka qaarkeedaa dambuu iskaga gudbayaa si dadka ka dambaysa dad ka dambeeya uu u qariyo uga qariyo marka dad majaahiila ama aan la garanayn baa tafsiirkan siiyey ninkan abuqaalibe su-aasha weydiiyey qowlkoodu markaa ku xisaabtan ma leh iyo ciladani hadal asxaabina maaha kii rasuulkana ma aha ninkani markuu su-aasha dadka weydiiyey qolo aan la magacaabin ayuunbaa jawaabta siiyey taasi waa masaladii bay la xidhiidhaa maxaa kala duway rag iyo dumarka masaladii la xidhiidhay ninkan towbad keenay u dhiganta towbadiisaasi inu ashahatayna maxaa uu nebigu u saamaxayay dilkiisa taa jawaabteedana abu daa'uud baa u baxay qaala abu daa'uud waxa uu yidhi qowl nabiy nabiga hadalkiisa uu yihi umirtu an uqaatila naasa dadka waxaa lay faray inaan la dagaalamo xataa yaquuluu laa ilaaha ila allah jaray ashhataan hadalkaa isaga ah nusikha waa la nasakhay min hada alxadiidi waxaa laga nasakhay alwafaau oofin binnadri fii qatli qofka dilkiisa in nadar lagu oofiyo waa la nasakhay biqowlihi baa lagu nasakhay inii qaturtu hadalkaas ayaa lagu nasakho oo u dhigma laa ilaaha ila allah ila nabigaa yihi dadka inaan laayaabaa lay faray ilaahay laa ilaaha ila allahu idhahdaan marka xadiidkaasi waxaa u nasakhayaa kan imika ah ku oofi nadarkaaga ninka dilkiisa kaasuu nasakhayaa marka ka naasikhahay waxa weeye kan sheegaya qof laa ilaaha ila allahu yidhi ama tubtu ila allahi inaan la dilayn markaas laba hadal buu iska yaro daba keeno umirtu an uqaatila annaas iyo inii tubtu ila allah labadaasaa isku dhan u jeeda waana waxa wax nasakhay kala nasakhayna waxa weeye alwafaau binnadri fi lqatl naa'ibu faacilka si aad arkayso marka maca qaala abu daa'uud baa wuxuu yihi waxay u taallaa abu daa'uud wuxuu yihi nusikha waxaa la nasakhay naa'ibu faacilka u fiirso alwafaau in lagu oofiyo in la oofiyo binadri in la oofiyo fii qatli qofka dilkiisa in nadar lagu oofiyo intaa waa la nasakhayoo min hada alxadiidi ka mid a maxaa lagu nasakhay biqowlihi inii qad tubtu baa lagu nasakhay ama biqowlihi umirtu an uqaatila annaasa xataa yaquuluu laa ilaaha ila allah tarkiibku noocaasoo kale isu qabanayaa markaa sidaasu isagu ku cabirayoo dee waktiyadii hore tan la saamaxayay laakiin markii dambe in la nasakhay wey صaxiixu ilaa qowlu faxadiثuunii annahu inamaa intaa iyada ah fainahu mujaradu ra'yi intaas waa ra'yi faqadahum can majhuuliina dad aan la garanayn baa intan sheegay markaa laguma xisaabtamayo marka halkaasina waxaynu ku aragnay oo maxalu shahiidku ahaa meesha lagaga tukanayo qofka meydka raggaa iyo ka dumarka ah iyadoo markaa ciyaalkiina ay la mid yihiin ciyaalkii yaryaraa wiil iyo gabadh saasumay dee u kala baydha baabu takbiiri cala aljanaaza jinaasadda imise jeer baa marka lagu tukanayo allahu akbar la yidhaahdaa berigii dambe ijmaacu wuxuu ku dhacay afar buu ku dhacay ama itifaaqu lculamaa beryihii hore way jiraysa in la yar kala duduwanaayeen oo tiro ka badan afar ilaa toddoba ay jiraysay allahu akbarood marka ijmaac bay culimmada qaarkood soo naqilaan ama ijmaac wax ka sokeeyo itifaaqa si kastaba ahaatee kol haddii axaadiidtii afarta ka siyaadinayay qaarkood sugan yihiin waxay leeyihin marmarka qaarkood waa la siyaadin karaa xadiidkaa horena waxa uu tilmaamayaa عن سمرة بن جندب قال صليت وراء النبي على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها للصلاة وسطها gabadh ku dhimatay nifaaskeeda nifaasku waa dhalmada ayuu nebigu ku tukaday wuxuu kaga beegmay dhexda dhexda iyo qaarka dambe isdiidi maayaan oo dee qaarkii dambe waa gabadha dhexdeedii un marka sidaa uu anas sheegay ficilkaa anas uu ahaa ayuu nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam marka labadaasiba waa laba xadiid weeye عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر رطب وحا أصامري إمام شعبي طبعا عدة أكوريي حديثك وشيقي دوناسي حديثك متصل النظر سعاد أكوريي ليس النبي قال ما كل منه مرة النبي يقول أصامري بقبر رطب قبر قويا قبر قويا مين أرينا قبر قويا macnaha qofka luqadda u dhashay baa waxyaabahaasoo kale fahma qabri qalalan iyo mid qoyan macnaheed waxaynu idhahnaa raadkaas imikuu sii qoyan yahay wuu cusub yahay wey fasafuu calayhi saf bay dushiisa ka galeen oo waa lagu salaadii baa lagu saftay wakabara calayhi arbaca afar jeer buu nebigu allahu akbar yidhi faqultu lishacbiyi buu shacbi waxaan ku yidhi buu ihi ninkii kasii warinayay xadiidka ayaa ku yidhi man xadaaka ila aduu nabiga lamaad kulmine yaa kuu sheegay xadiidka qaala wuxu uhi ahiqatu iqa ii warramay nin looga qaateena man shahidahu nin nebiga goobjoog ahaabaa ii sheegay wa huwa ibn wa huwa cabdullaahi ibnu cabaas cabdillahi ibnu cabaas looga qaateena nebiga goobjoogu ahaa ayaa ii sheegay nebigu allahu akbar inuu afar jeer yidhi markuu janaasada tukinayay marka xadiidkaasi waxa uu muujinaya laba arrimood ta u horaysa weeyaan xabaasha in haddii lagu tukanayo lala dul tegayo oo iyada oo lagu tukaday lagu tukan kara mar kale qofkii ay aaseen asxaabta masaajidka ka shaqaynaya ama habeenimadaba ay aaseen nebigu dee way ku tukadeen haddana ay dulgeeya bura uu ku tukaday marka hadduu qofku maqnaayo qaraabadiisii iyo saaxiibkii waxa uu ahaa uu dul tegi karaa xabaasha uu kusoo tukan karaa shardi un maaha in la idhaahdo mar haddii lagu tukaday mar labaad lagu celin maayo xabaashiina in lagu dul tukan karaabay muujinaysa wa hunaaka farqu bayna algaa'ibi fi lmadiinati waalgaa'ibi can ilmadiina jinaasada ka maqan magaalada iyo ta ku maqan baa kala duwan jinaasada ka maqan magaalada sidii axmedunajaashi oo kale qaa'ib baa lagu tukadaa laakiin jinaasada deegaanka iyo magaalada la degan yahay ku maqan waa in xabaasha la dul tago faariqaasaa jira kala saaraya salaadihiina in afar ay yihiinba halkaa aynu ka aragno takbiiraadkii cafwa can ibni abi layla qaala wuxuu ihi kaana yaziid bnu arqam kaana zayd bnu arqam saxaabigii daada yaraaye zayd la odhan jiray wuxuu ahaa yukabiru calaa janaa'izinaa arbaca jinaasadaha iyaga markuu ku tukanayo afar jeer buu allahu akbar odhan jiray wa inahu isagu kabara calaa janaazatin khamsa maalin unbuu jinaasad shan uga dhigay fasa'altuu waan weydiiyey waxaan ku uhi maxaa kordhay maxaa kordhiyey faqaala wuxuu uhi kaana rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama yukabiruhaa dee nebigaa shan ka dhigi jiray marka xadiidkuna muslim buu ku sugan yahay macnaheedu waxa weeyaan shanta wuxuu uga dhigay libayaani aljawaas inuu dadka u sheego iyana wax jiraynaysa laakiin aqlabka faraha badani waxau ahaa afartaa nebiga dhaqankiisa iyo nebiga asxaa iyo asxaabta dhaqankoodaba sidii nebiga lagaga daynayay marka saasaa daraaddeed sida isagaba ka muuqanaysa caadadiisu afar bay ahayd mar unbuu sidaa uga dhigay oo dee waxay muujinaysaa iyada laftigeedu inay jirto inuu dadka ogeysiiyo baabu maa maa yaqra'u cala aljanaaza janaasadii maxaa la akhriyaya ilaa afartii jeer iskuma wada xigaan oo sidii salaada ciidda allahu akbareeda laysu dabagelinayo tan janaasada afarteeda laisba dabagelinayo marka maxaa u dhexdhexaynaya la akhriyaya عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت مع ابن عباس على جنازة عبد الله بن عباس أيام كنت كذا يقول جنازة موبايل كيسكحرة جنازة أيام عبد الله بن عباس أنا يقول لك وقت كذا فقرأ بفاتحة الكتاب فقال إنها من السنة سورة الفاتحة أي أخري وحنوا سنه نبينا masale khilaafiya weeye suuraة الفaatixa miyaa lagu akriyayaa salaada janaasada mise laguma akriyayo madaahibtu way ku kala tegsayin laakiin culamada islaamku waxay u badan yihiin in lagu akriyayo suuraة الfaatixa maadaamay salaad tahay laa salaata liman lam yaqra bifaatixati اlkitaab xadiidkaa caamkee sheegaya salaad inaanay dee ansaxaynin haddii aan faatixada la akriyin baa daliil u ah xadiidkana daliil u ah صaxiixa ah ee bukhaari ku sugan ee ibnu cabaas uu leeya waa sunnadii sunno kale ma jirta dee waa sunnihii nebiga un calayhi salaatu asxaabigu hadduu dhahdo min asunnati xadiidkaasi waa marfuuc waa isagoo yidhi nebigaa sidaa falay ama yidhi a'immada qaarkood sida maalikiyada iyo axnaafta iyabaa ka doodaya oo ole markaas waxba iyadu shardi ma aha faatixada ragga qaarkoodna way ku talax tageenoo sida ibnu xasam oo kale allahu akwa allahu akbar kasta dabadeeda faatixa la akriyayaa marka ka xaggaa u tegay iyo ka xaggaa tegay ka yidhi faatixooyinkaa laga dharginaya iyo ka yidhi waa bilaa faatixa labadaba la dhaafo kan dhexe sheegaya faatixada inta hore un lagu akriyay marka allahu akbar ilaa in faatixada akriya la qaadan baabu ducaai lilmayit mayidkii baa loo ducaynaya can abi hurayrata qaala samictu rasuula اllahi sala اllahu alayhi wasalama yaquul nebi maxamed baan maqlay isagoo leh idaa sallaytum cala almayiti faahlisuu lahu ducaa idaa sallaytum cala almayit qofka dhintay marka aad ku tukataan ku tukanaysaan faahlisuu lahu u saafi yeela adducaaa ducada u saafi yeela oo duca daacadnima ay ku jirto iyo qalbi soo jeeda iyo ikhlaas ila ikhlaas waa la yaqaanaa akhlasuu akhlisuu masderkeedu waa ikhlaas marka ikhlaaskuna waxau ahaa wax si daacada oo istusnimo iyo ismaqashiin ka maqan oo niyad samaani ay ku jirto loo sameeyaabu ahaa akhlisuu lahu ducaa waxaa kaloo lagu macneeyey u gooni yeela oo duco caama iyo mid khaasi waa inay jirtaa sidan aynu arkayno allaahuma kfir lahu warxamhu wacaafihi wacfu canhu waa ikhlaas waa isagiiba si gaara lagu ducaynaya marna waa duco caamo lixayina wa mayitina wa sagiirina wa kabiirina waa jamca marka mufrad iyo jamc mufradkii waa inuu wax ka helaa saa daraaddeed baa aad ku arakaysaa madhabu shaaficiya iyagoo odhanaya waanu mararka qaarkood ama inta aksar shay inta ugu gaabani waanu idhaha allaahuma kfir lihada almayt ama lihadihi lmara lihada alrajul aw lilmayt algaa'ib ikhlaaska amarkaa iyadoo la qaadanayo ducadu waa in qayb loo ifraad yeelaa jirto loo gooni yeelo can abi hurayrata qaala wuxu uhi sallaa rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam calaa janaaza janaasad buu nebigu ku tukaday faqaala wuxuu yidhi marka wuxuu xadiidku u daliil yahay in qofkii marka lagu tukanayo loo ducaynayo iyo takbiiraha dhexdooda inay ducadu ku jirto allahu akbarta u horaysa dabadeeda waa faatixada allahu akbarta labaadna salliga nebigaa ku xigaya maadaama salaad waliba salliga ay u baahnay allahu akbarta saddexaadna waxaa kusii xigaysa ducada ducadiina waxay noqotay oo fiican inay ma'huur noqoto mid nebiga laga soo wariyay calayhi salaatu wasalaam ilaa sir gaara iyo nuxur gaara ayay xambaarsan tahay ducooy adciyada rasuulka sala allahu calayhi wasalam nuxur be waa erayo ilaahay u xulay weyn fatalaqaa aadamu min rabbihi kalimaad soo ma kalimaad nebi aadam ilaahiisa wuxuu kala kulmay isla markaana kula kulmay kalimaad macnaheed waxa weeye ilaahay baa wuxuu siiyey wuxuu ducada ducuu siiyey oo ilaahay wax kaga aqbalayo marka waxaa la yidhi ducayso oo istikfaarso oo erayadaa dheh rabbanaa dalamnaa anfusanaa wain lam takfir lanaa watarxamnaa lanakuunanna min alkhaasiriin marka erayadan ambiyadu yidhaahdaan had iyo jeer ilaahay bay kala kulmeenay kula kulmayaan afgarasho cajiiba wey lianna daaka fi ducaai sananu marka iyada riwaaya bilmacnaa saa daraaddeed baan la ogolaanin in aw kamaa qaala iyo lagu isticmaalo naxwahu iyo sideedun baa loo wadayaa ama waad ka tu kalood leedaad qaadan karta fa qaala markaa nebigu wuxuu ihi allahuma kfir lixayina wa mayitina ilaahay ow kaayaga nool iyo kaayaga dhintay oo u dhaaf wa sagiirina wa kabiirina kaayaga yar iyo ka weynba u dhaaf oo ka yari ma dembi buu galay maya waa la israacinayaa un ama kayd may usii noqon doontaa ama waxa weeyaan hadduu weynaan lahaa uu ifgali lahaa wadakarinaa wa wadakarinaa wa unhaana ka ayaga lab iyo ka ayaga dhadigba ilaahay ow dhaaf washaahidina waqaa'ibina ka ayaga joogiyo ka maqan ka muuqdiyo ka maqan ilaahay labadaba u dhaaf allaahuma man axyaytahu mina faaxyi cala aliimaan ilaahw ka naga midaad noolayso iimaanka ku noole waman tawafaytahu mina fatawafahu cala alislaam ilaahw ka naga mid ahee aada oofsatana islaamka uu ku dhintaa islaam hadduu ku dhimanayna dabcan iimaankii wuu haystaa macnaheedu waxa weeye isagoon iimaan keliya uuna sheeganaynine islaamnimadiina dhaqanay u tahay allaahuma laa taxrimna ajrah ilaahayow kan ajrigiisa hana weydaarin macnaha ku tukashadiisa u ducayntiisa tabaabushihiisa intaba ajri baa laga helaya qaraariid uxud la-eg walaa tudillanaa bacda intuu geeriyooday kadib ilaahayow hana lumini ilaahayow aanaan lumin oo adduunyada intuu isagu ka tegay annagu aanaan fitnoobin ducooyinkaasaa maahuuroo janaasada loogu duceeyaa in la xafido ay ti عن واثلة بن الأثقع قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين للمسلمين تكمل أيو نبي كنت كذا فسمعته يقول إسقى النبي قد دعينا يا أرانا يا مقلة ودعين كالنبي قال لقد أحلى الله يداء الأدعية المأثورة عن الرسول دعين كاللقى سوى نقيلة يا لقى سوى قد به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك إلهي هبل هبل وما قعابي dimadaadu ku sugan waa magantaada dimadu ilaahay oo magan magantaada wey faqihi fitnata alqabr ilaahay oo fitnada qabriga ka ilaali marka faada horena waa faa lcatr haaduna waa haadii damiirka ee mafcuulka ahay ficilkuna waxa weeye qaafka ficilkii dhammaan waxaa ka jooga qaafka idan markaa waa saddex xarafoo aan idhaahdo waa saddex xarafoo midibo dhan u socdo mid xarafa iyo mid ficila iyo mid ismiya fadu waa xarafkii ama jumladaa horunbay dee caatifo noqon ama macnayaashay bixin jirtay qaafkuna waa ficilkii faacilkiina waa ku hoos jiraa damiirkan yare haadiina waa mafcuulkii waqa yaqi qi buu noqday ficilka faqih ilaahay oo ka badbaadi fitnata alqabr dalaayada qabriga min dimatika magantaada ilaahw cidda magantaada ku jirto ninkana ilaahw ka nabadgelya cid waliba maganteeda way ilaalisaaye kol hadduu magantaada ahaa ilaahayow magantaada balaayada qabriga ka ilaali waxabli jiwaarik waqihi waqihi waqi fitnata alqabri min xabli jiwaarik qofka xadhigga jaarkaaga haysta ee ologaaga xadhiggiisa ilaahay ou ka ilaali xadhig waa maxay maxay aayaddii xablullahi macnaha waxa weeyaan cahd ullahi iyo wactasimu bixabli illaahi bixablillaahi maxaa loo jeedaa ilaahay cahdigiisa iyo diintiisa marka ilaahay ilaahay oo xabli jiwaarig xadhigaaga ka haysta ee adiga kula jaara ilaahw fitnada ka nabadgeli فقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد وأنت أدو أهل الوفاء عد وفساء أهلت أهل وفنتي أهلت ولقوقي كبلا وفية والحمد ما هضر له اللهم اغفر له وارحمه إله دافون حريص إنك أنت الغفور الرحيم ودعوين كي جناس لها والنبي قد دعين تريد تهين يعني باب الصلاة على القبر horena waynu soo marnay markii hore si kale u dhigay laakiin imikana dhinac kale u kaga soo wareegaya oo dee kolkii hore atakbiiru cala aljanaasati buu baabku u yaalay imikana wuxuu u yaalaa qabriga laftiisii lagu tukan karayo can abi hurayrata ana mra'atan sawdaa aw rajulan gabadh madow ama nin kaana yaqumu lmasjida masaajidka rasuulku ka shaqayn jiray sala allahu calayhi wasalam macnaheedu ma aha qofka loo dirayaa waa qof madown masaajidka ama shaqaala shaqadii lagu yasayo maaha waa shaqo qaaliyo qiimo badan guriga ilaahay qofka ka shaqaynayaae tilmaantii unbaa lagu sheegayaa qofkii xaaladaa ku sugnaa faqacadahu nabiyu fafaqadahu nabiyu sala allahu calayhi wasalam hanweynaanu ninkaa nebigu u qabay ama gabadhaa masaajidka ka shaqayn jiray iyadoo laga faa'idaysanayo gabadhuna inay masaajidka ka shaqayn karto oo dee ammaano saaran weeye rag iyo dumarba iyagaana ku fiicanba dumarku nadaafadda ninkiibuu waayey taasina waxay tilmaamaysaa inuu cid walba asxaabtiisa xogagaal u ahaatay ka markaas acyaanta ka mid ah iyo ka shaqaalaha hoose ka mid ah fasaala canhu u weydiiye wuxuu yihi war ninkii shaqaalaha ma qofkii shaqaalaha mee faqiila maata dee wuu dhintay baa laydhi waanu aasnay faqaala wuxuu idhi alaa aadantumuunii bihi maxay soo ogeysiin weydeen waa iska noocanaanoo waa alaadii loo isticmaalayay taxdiidka canaanta maxay soo ogeysiin weydeen qaala wuxuu uhi dulluunii calaa qabri bal imika itusiya xabaasiisa fadalluuhu fasalla calayhi way tusiyeenoo wuu ku tukaday marka tanina waxay tilmaamaysaa qofkii lagu tukaday in lagu tukan karayo xabaashii la dul tegayo nebiga laga dayanaya calayhi salaatu wasalaam ducadana ilaahay u aqbalaya sidoo kale intaan la xabaalin laftigeeda haddii jamcii hore ku tukado jamc kale yimaado iyaguna way ku tukan baabun fi salaati cala almuslimi yamuutu fii bilaadi shirk qofkii ku dhintay waddanka gaalada isagana maxaa laga yeelayaa ma lagu tukanayaa bal isagana waynu arki doonaa fii bilaadi shirki marka waa xadiidkii najaashi buu soo qaadanaya can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam nebi maxamed nacaa linaasi dadka wuxuu ogeysiiyey nacyigu waa ogeysiiska geerida ayaa afcarabiga nacyi loo isticmaalaa wax sheegmada wax kaloo la isu sheego ma aha ee naca haddii la ydhaho waa sheegid geeriyeed innaga waxaan filaya af soomaaliya u gaara geeri la sheego inaana inaynaan ma ma xusuustin anugu hadaydaan idinku haynin waaya annajaashiya buu dadkii ogeysiiyey geeridiisa fi lyawm aladii maata fiihi maalinku dhintay najaashina dee taariikhdiisa waad akhriyi karaysaa ee waxa u ahaa dee ninkaa kiristanka culimadoodii ka mid ahaa waktigaa uu joogay madaxda ka ahaa xabashida islaamay wa kharaja bihim ila lmusalla meeshii banaanka ahayd ee lagu tukan jiray ayuu nebigu u baxay fasafa bihim asxaabtii buu safay wakabara fasafa bihim wakabara arbaca takbiiraat xadiidkana saasuu sheegay wuxuu sheegay qofkii qaa'ibkaa in lagu tukanayo wuxuu sheegay meel bannaan in laga tukanayo iyo masjidka labadaba laakiin bannaan buu imika halkan sheegay bannaanka muxuu ugu baxay dee wax kastaba ha haatee inay bannaanta halkan kaaga muuday masjidkana wuu kaga tukaday bannaanna wuu ku tukaday wuxuu xadiidku muujiyey salaadan inay saf u baahan tahay waxaa kaloo muujiyey takbiirihii afarta aha inay yihiin waxaa asalka ah ee nebigu uu samayn jiray calayhi salaatu wasalaam waxay culimmadu isku khilaafeen qofka maqanku tukashadiisa asalaatu cala alghaayib jumhuur alculamaa walfuqahaa waxa ay qabaan haba lagu tukadee qof maqan in jinaasad qaa'iba lagu tukan karo saasay ku tegeen kanaanay daliishanayaan waxaanay leeyihin wax khaas uga dhiga axmedu najaashi ma jiro xadiid kaloo khaas ka dhigaya inuu isaga ku khaasiya ma hayno marka wuu ku tukaday waynu ku tukanayna amaa lagu tukada ama ayaa lagu tukan culimadu saasay u bateen qayb ka midii waxa ay leeyihiin sida sheekh hadalkiisaba ka yar muuqanaya qofka waddan gaalaad ku dhinta ee aan nasiib u helin salaadii muslimiintu ay ku tukan lahaayeen ha lagu tukada sidan axmedunajaashi oo kale qayb ka midii waxay leeyihin waddan muslimba ha jooge ka aan lagu tukanin unbaa lagu tukanaya ile cid ku tukatay lama haya axmedkane qayb ka midii waxay leeyihiin maalintaa uu dhintay unbaa lagu tukan karaa wax ka dambeeya laguma tukanayo ay xadiidka ka muuqanaysaa fi lyawmi aladii maata fiihi maalintii uu dhintay unbuu ku tukaday qayb ka midii waxay leeyihin xagga qiblada hadduu kaa xigan unbaa lagu tukan karaya jihooyinka dambe hadduu kaa xigo way seegtay salaadaasi waayo dee isasaar bay u ahaayeen xabashaduna koonfur bay ka soo xigtaa nebiga kacbaduna koonfur bay ka soo xigtaa markuu madiine kasoo tukanayo kacbadii iyo axmeddunajaashiba koonfur bay ka xigaan intaasoo qowlba way jiraan laakiin qowlka jumhuurtaad moodaa inuu maaragtay xagga daliilka ku cad yahay baabu fi jamiici lmowta fii qabrin walqabru yuclam yucallam baabu wuxuu u baabiyey fii jamci lmowta dadka dhintay in la isugu geyn karo fii qabrin siduu nebiguba isugu geeyey calayhi salaatu wasalaam inkastoo aanu tarjamada intaasi xadiidka ka muuqanin saxiixa ah walqabru yucallam xabaasha waa la calaamadsan karaa waa masalo kaloo fiqiyayana si aad waalidkii iyo aqaaribtii usoo booqato ama saaxiibkii calaamad waad u samaysan kartaa calaamadii uu sharcigu diiday aan ahayn sida dhismihii nuuradayntii wax ku qoridii inahaasi calaamad noqon maayaan waxaa calaamad noqonaya tan soo socotuu nabigu sameeyey can ilmualib qaala wuxuu uhi lamaa maata cumaan bnu madcuun asxaabigii nabiga ay naaska wada joog wada nugeene magacaa la odhan jiray markuu dhintay oo tarjamadiisa habeen dhoweyd baynu soo sharaxnay sanadii waxa uu dhintay uguba horraysay ama aan idhaahna ee labaad ee beder ka hor adigu dhowbay wax maaragtay ka badan sanad laba sanana aan gaadhay markii la joogay baqiic baa isaga lagu bilaabay in maynu nidhi wuu dhintay ukhrija bijanaasatihi fadufina jinaasadiisii baa la saaro waa lasoo aasay faamara nabiyu nabigu wuxuu faray rajulan an ya'tiyahu bixajar nin buu ihi orod dhagaxa ii soo qaad dhibna ma laha madaxda ummadda iyo culimmada hadday cid dhirtaan oo dee khidmadoodaaba markaa fadliya o ninkii falam yastadic xamlahu dhagaxiiba uu soo qaadi kari waayo ila rag isku wada itaal maahe xarkageel ma wada xidhaan baa la yidhi hadday wada xidhaanna ma wada xijiyaan waay qaala lmualib waxa uu yidhi faqaama ilayha rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam marka dhagaxii buu nebigu u kacayo waxasara can diraacayhi labadiisa dhudhunna wuu faytay markaad hawl qabanayso shaarkaad faydata had iyo jeer qaala kaiiru waxa uu yidhi qaala lmualib waa ruwaadii sii kala warinayay mualib wuxuu igu yidhi qaala aladii yukhbirunii dalika can rasuuli illah asxaabigii nebiga iiga sheegay arrintan wuxuu yidhi kaanii anduru waxaabaad moodaa inaan eegayo ilaa bayaadi diraacay rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam labadii dhudhun ee nebiga caddaankoodaad moodaysa inaad inaan eegayo xiina xasara canhumaa markuu fayday gacmihiis way cadcadaayeen shariifka ah markaa kolkuu sidaa u fayday gacmo cadcad buu lahaa nebiga uma xamalahaa fa wadacaha cinda ra'si dhagaxii ninkuu ka soo quustay eed yar buu soo hinjiyey nebigu wakhtiyadaana dee xoog buu ahaa oo markii dee taqriiban dee toban sana uu sii noolaa waktigu dhowr iyo konton jir buu ahaa markii dambe aada buu u bukooday nebigu kolkaasuu soo qaaday dhagaxii fawadacahaa wuxuu dhigay cinda ra'si markaa nebiguna inuu xoog ahaa oo dee ummadda maaragtay waxqabadkeedu ka qaybgeli jiray madaxiisuu dhigay madaxa waxaa looga jeedaa qabriga dushiisa markan jinaasada ku beegan ayuu dhagaxii weynaa saaray wuxuu ku sababeeyey wa qaala atacallamu biha dhagax baynu inagu nidhaanaa bihi iyo bihaaba waa la odhan karaa calaa waxaan uga dhiganayaa qabra akhii walaalkay xabaashiisa dhagaxanaan ku calaamadinaya wa adfinu ilayhi waxaanaan ku ag aasi doonaa man maata min ahli ehelkayga cidda ka mid ah ee dhimata marka labadaa masaleba xadiidku wuu faa'iideeyeyo in calaamad loo samaysan karo qabriga aan sharcigu diidin si loo garto iyo in markaa dadka ehelka ah meel lagu wada aasi karoo laysku dhawaynayo baabulxafaari yajid lcadm xafaarkii wax qodaya oo laf mayd helaya hal yatanakabu ay yatajanab miyuu iskaga durkayaa dalika almakaan meeshaa yatanakab hal yatanakab hal yatanaxaa can dalika almakaan meeshaa uu maydkaa ka helay miyuu iskaga tegayaa ka udhe bise oo wuxuu odhanaya waa xalaal nin hore bise waxba ku aasi karaa xadiidkaa ka jawaabi can caaishata ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi kasru cadmi lmayit qofka dhintay laftiisa oo la jabiyaa ka kasrihi xayan waxay la mid tahay isagoo nool oo laftiisa la jabiyay oo kale marka sidaad xaaraan ugu arkayso qof nool laftiisa in la jabiyaa inay xaaraanta saad ugu arkayso qofka dhintayna u arag laftiisa in la jabiyaa inay xaaraanta waa isku mid marka xadiidkuna sababtu ku yimi wuxuu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkan xafaarkaabuu la joogay markaa xafaarintuna de inay waa qofka mutakhasiskii xabaasha qoda mushqaayadna wuu ku qodan karaa wuu ku qodi karaa tabarucna wuu ku qaadan karaa siay soomaalidu u eedeeyaan oo ay yidhahdaan waa xabaal qodo qalbigu engegay war maaha wuu shaqaysanaya waabaad la rafaadi lahayd haddaanad helin xabaal kuu diyaara adigaaba wareeri lahaabe marka qofka inuu dee ummadda la mid noqdo qalbigiisu qoyaraadaha laakiin waa shaqo laga shaqaysan karo xafaarna goorta lagu magacaabaya waxa weeyaan ilaan facaalku wuxuu ka turjumayaa waa lilxirfa xirfadda qofku kolka uu qabtaabaa baqaal iyo tamaar iyo bazaaz iyo xafaar iyo la odhanaya markaa shaqadii laga shaqaysan kara uu muujinaya markii uu xabaashii qoday buu ka helay laf laftiibuu sidii wax yaro jabinaya ama fudaydsanaya noqday inuu jabiyaabuu doonay ah ah ka daabu markaa nebigu ha jebinine kasru cadmi mayidka kasrihi xaya dhinacaa kale ku aas xabaashiiun dhinac ka mida buu hi halkaa u qodoo inta kalena meydka u salaxa marka xadiidku laba arrimood buu ka jawaabay laftii inaan la jebinaynin meydka iyo qolfoofkii wixii la helay waxaa labaad uu ka jawaabay xabaal qof hore ku aasan iyo mid kale in laga daba aasi karo oo laftaa iyadaa nebigu dhinacaa u duwan buu ihi laakiin kol haddaad halkan mid ka heshay inaga kaxee mu odhanin halkuu sheekhu ka faa'idaysanayaa waa halkaa war meeshan iskaga tagoo laf ka heshayaaba oo xabaal kale ka guur mu odhan wuxuu hi dhinacaa ku aas laftan hana jebini xabaashiina sii wad sidaasaa markaa wallahu aclam